إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله وحول ليالي نوسو تحنا خطب الاستجابة لأمر الله ورسوله خطبته كساب سناء ilaahay iyo rasuulkiisa in loo hoggaansamo waxaynu ka soo hadalnay xaqiiqatu listijaaba xaqiiqada hoggaansanka iyo iimaankeenna xaqiiqadiisa inay ka mid tahay waxaynu ka soo hadalnay tusaalayaal aynu ka soo qaadannay hoggaansankii saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim waxaynoogu dambaysaynu ka hadalnay bacdu mawaanici alistijaaba wax ka mid ah waxyaabaha dadka ka hor joogsan kara hoggaansanka alle iyo rasuulkiisa loo hoggaansamo waxa maantana aynu ka hadli doonnaa biidni illaahi jalla sha'nuh bacdu hamaraati alistijaabati liamri illaahi wa rasuulih hoggaansanka alle iyo rasuulkiisa loo hoggaansamayo midhaha iyo hamaraadka ruuxa mu'minkii hoggaansankaa uu ka goosanayo wax ka mid ah waayo addoonku waxa uu jecel yahay idaa camila camalan marka uu shaqo qabto marka uu tacab iyo camal la yimaado midhaha ama tamarada uu ka goosanayo waxay midhahaasi ku dhiirigelinayaan inuu waxa weeyaan camalkaa uu aada iyo aada ugu dadaalo oo aan u dayicin walaalayaal min hamaraati alistijaabati liamri illaahi warasuulih الحياة الطيبة في هذه الدنيا والجزاء والجزاء الحسن في الدار الآخرة waxaa ka mida midhaha istijaabada laga goosanayo nolol wanaagsan oo adduunyada laga helo iyo abaal wanaagsan oo aakhiro kuugu kaydsan ilaahay waxau ihi subxaanah man camila صaalixa min dakari aw unhaa wahuwa muؤmin فلنحyiنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إلهي وحور تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن روح عمل وناكسا سمية أما رقها النقضة أما دمرها النقضة إسقو إيمان له sifadaa ruuxa labadaa sifo kulmiya aliimaanu walcamalu asaalix ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo iimaan dhaba la yimaada qalbigiisa caqiidada saxda iyo towxiidku u dego camal wanaagsan la yimaada oo caqiidadii qalbigiisa degtay waxa weeyaan camal rumeeya oo u markhaati kacana xubnaha ka sameeya waayo ictiqaadka baatinka waxa marag iyo markhaati u ah hadba xubnaha iyo jawaarixda acmaasha aad ka samaynayso ilaahay waxau idhi subxaanah ruuxa haddaba labadaa kulmiya caqiidadii baatinka ee qalbiga oo wanaagsanaata iyo acmaashii daahirka ee xubnaha laga qabanaya oo wanaagsanaata labadaa qofka kulmista ilaahay wuxuu u ballanqaado uu yidhi falanuxiyannahu xayaatan tayiba waxaa iimaankaa iyo camalkaa saalixina uu ka turjumayaa xaqiiqatu listijaabati liamri illaahi wa rasuulih hoggaansan dhab ah oo alle iyo rasuulkiisa loo hoggaansamay oo loo dhaga nuglaaday ruuxa qalbigiisa alle u hoggaansamay oo ma ictiqaadin qalbigana kuma qaban wax allah iyo rasuulkiisu aanay raalli ka ahayn caqiido saxa ku sugan xubnihiisuna waa hoggaansameen oo ilaahay kuma caasiin ee wuu ku caabuday ruuxa haddaba labadaa laga helo allah waxau ihi jalla sha'nuh falanuxiyannahu xayaatan tayiba waxaanu adduunyada ku noolaysiinaynaa nolol wanaagsan walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhirana waxaanu ku abaalmarinaynaa abaalkoodii ay ku muteen camalkii wanaagsanaa ee saalixay sameeyeen ilaahay waxa uu tilmaamay if iyo aakhiro labadaba inuu u islaaxinayo oo adduunyada nolol wanaagsan uu ku siinayo aakhirana abaal wanaagsan uu ku siinayo walaalayaal falanuxiyannahu xayaatan tayiba ruuxa adduunyada ku hoggaansama in ilaahay nolol wanaagsan ku noolaysiinayo aayaad fara badan oo qur'aanka ka mid ah ayaa u markhaati kacaya waxaa ka mid ah ilaahay waxau ihi subxaanah walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun ilaahay waxau ihi subxaanah walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow dadka waxa weeyaan magaalooyinka ama tuulooyinka ehelka u ah dadka degaankaa degani waa ummad kasta oo meel kasta deggan ayaa ay ku rumoobaysaa waxa alla uu yidhi dadkaasi hadday alla rumeeyaan oy rabbi ka cabsadaan oo salaaxii iyo hagaagii qalbiga iyo qaalabka iyo xubnahaba ay kulmistaan waayo iimaanku had iyo jeer waxa uu ku dhacayaa hagaagii iyo salaaxii qalbiga iyo caqiidada taqwada iyo alla ka cabsiguna acmaashii jawaarixda oo awaamirtii in la qaato nawaahidiina laga tago ilaahay waxau ihi subxaanah kuwaa iimaanka iyo taqwada laga helay ee saluxuu daahiran wa baatina kor iyo hoosba u hagaagay caqiidadoodii ay hagaagtay acmaashii xubnahooda iyo jawaarixdoodu ay samaynayeenna ay hagaageen walow anna ahla alquraa aamanuu waataqow dadka waxa weeyaan magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo degaanka ehelka u ah ee ku nooli allah iyo rasuulkiisa hadday rumeeyaan kana cabsoodaan lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard allah wuxuu yidhi waxaanu u furi lahayn hadday sidaa sameeyaan barakaadka samaawaadka iyo ta dhulka oo samada barakaadkeeda waanu u soo dejin lahayn oo matar iyo roob khayr qaba ayaanu ka waraabin lahayn barakaadka dhulkana waanu u soo saari lahayn oo khayraadka dhulka biyo iyo baadba waanu u soo bixin lahayn allah waxau ihi barakaadka cirka iyo kuwa dhulka labadaba waanu u furi lahayn waa hadday toosnaadaan oy hagaagaan laakiin maxaa ku dhacay walaakin kadabuu faakhadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun ha yeeshee way beeniyeen oo ilaahay diintiisii kumay toosnaan alla iyo rasuulkiisa umay hoggaansamin markaasaanu ku ciqaabnay waxay kasbanayeen wax ka mid ah weliba ilaahay waa xaliim waa mid dulqaad badan oo dhaafis badan oo cafiskiisa iyo saamaxaadiisu ay fara badan yihiin waayo dadku wax alla waxay galabsadaan hadduu ka goynayo cid bay ilaahay arlada dusheeda kuma daayeen dad iyo duunyo toona walow yuaakhidu allaahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musamaa ilaahay maalin kale ayuu u kaadinayaa oo dib uu ugu dhigayaa laakiin wax alla waxaynu samayna haddii laynagu ciqaabayo laynama arkeen ilaahay baase inoo dulqaadanaya walaalayaal waxaa kaloo rabbi uu yidhi isagoo tilmaamaya midhaha hoggaansanku inuu yahay nolol wanaagsan oo adduunyada lagu helo wa an low istaqaamuu cala aariiqa la asqaynaahum maaan hadaqa waxaa alla u yidhi dadku hadday dariiqa islaamka ku toosnaan lahaayeen hadday shareicada iyo xuduudda islaamka ay ku toosnaan lahaayeen oo dhinacna aanay uga baydheen hadday alla iyo rasuulkiisa u hoggaansami lahaayeen oo dhinacna aanay uga baydheen la asqaynaahum maaan hadaqa waxaanu waraabin lahayn roob dhibicyo waaweyn roob mahiigaana oo fara badan oo dad iyo duunyaba ay ku degaan ayaanu ilaahay waraabin lahayn ayaa uu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala walaalayaal idan alistiqaama toosnaantu waxay ka turjumaysaa hoggaansanka in ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka la qaato sala allahu calayhi wasalam wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan hadaqa waxaa roobkana loo cabiree loo tilmaamay waayo dadka iyo dunyaduba waxay ku nool yihiin waxaa asal iyo asaas u ah biyaha biyaha ayaa asal u ah wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay noolo ka maarmaa ma jira dad iyo duunyaba markaa roobka iyo biyuhu waa sababta noloshaba haddii dad la yahay iyo haddii duunyo ay tahayba walaalayaal idan waxaa hoggaansanka laga goosanayaa nolol wanaag iyo xayaato wanaagsan oo deggan oo ruuxu uu ku dego kuna xasilo waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wyrزqه min xayثu laa yaxtasib wman yatawakl calى اllahi fahuwa xasbuh allah waxau ihi subxaanah ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ee wixii la fara yeela wixii loo diidayna iskaga taga waxa ilaahay u yeelayaa diiqad iyo cidhiidhi kasta oo ku yimaada meel uu kaga baxsado oo uu kaga badbaado ayaa ilaahay u sahlayaa makraj iyo badbaado ayaa ilaahay uga samaynaya wayarsuqhu min xayثu laa yaxtasib waxaanu ka arsaaqayaa meel aanu kaba filanayn meel aan maskaxdaada iyo maankaagaba kusoo dhicin waxbaa kaa soo geli ayaa alla wax kaa siinaya waayo ilaahay baad ka cabsootay waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbuh ruuxa allah subxaanahu wa tacaala tala saarta ee arrinkiisa u dhiibta ilaahay waa ku filan yahay oo dayici maayo alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa miyaanu ku filayn maya waa ku filan yahay walaalayaal waxa uu rabbi aayaddaa ku tilmaamay taqwa allaah inay sabab u tahay nolol wanaag iyo diiqad kastoo kugu timaada dawadeedu inay ilaahay cabsidiisa ay tahay cabsida ilaahayna waa istijaabatun liamri illaahi wa rasuulih waa in wixii lagu amray aada yeesho wixii laguu diidayna aada ka tagto markaasaad ilaahay ka cabsatay laakiin amarkii haddaad fulin weydo wixii laguu diidayna aad ka tegi weydo dee lam tattaqi illaah ilaahay kamaad cabsan walaalayaal haadihi alaayaat waxay u markhaati kacayaan falanuxiyannahu xayaatan ayiba ruuxa toosnaada ee hogaansanaada in ilaahay nolol wanaagsan ifka iyo adduunyada ku siinaya aakhiraba intaanu tegin waa bishaaro kuu soo degdegtay oo adduunyada aad ku helayso aakhiraba intaanad gaadhin waxaynu ogsoonnahay maanta nin waliba nolol wanaag waataynu u rafaadaynaynu u daalayno aynu hadhiyo habeenba u xadhka xidhannahay aynu u tabcayno laakiin halkanay ka dhowdaho waa hoggaansanka tabqi najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi waxa uu gabayaaga carbeedu lahaa waxaad doondoonaysaa badbaado iyo inaad nabad gasho waddadeediina ma haysid doonidu dee bannaanka ama diridaa cidlada ah ciiddaa ku socon mayso doonidu yacni doonyuhu waxay ku socdaan biyaha badaha ama webiyada iyo togaga dooni dee bannaankaa lama mariyo eh biyuunbaa la mariyaa waxaa macnaheedu iyo muraadkeedu uu yahay ruuxa badbaado doonaya ee meesheedii meel aan ahayn ka doonaa ka heli maayo nolol wanaag haddii aynu doonayno waxay ku jirtaa fi listijaabati liamri illaahi wa rasuulih walaalayaal waxaa aayadda alle uu ku yidhi oo inoo ballan qaaday nolol wanaagga marka laga yimaado waa adduunyadiie aakhirana maxaa inagu sugaya falanuxiyannahu xayaatan ayiba waa halkan walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxaa ilaahay kaloo u ballan qaaday aakhirana abaal wanaagsan inuu siinayo dadka hoggaansama abaal wanaagsan ayaad aakhiro goosanaysaa abaalkaa wanaagsan waxa ugu horeeya jannatu raxmaan ilaahay jannadiisa inaad hesho iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa rabbi waxau uhi liladiina istajaabuu lirabbihim alxusnaa kuwa rabbigood ajiibee u dhaga nuglaaday ee allah iyo rasuulkiisa u hoggaansamay waxay leeyihiin alxusnaa tii wanaagga badnayd wa hiya aljanna waa jannada alle subxaanahu wa tacaala waxa lagu helayaa hoggaansanka waxa abaalka wanaagsan lagu helayaa waa alistijaaba aladiina istajaabuu lilaahi wاrasuul min bacdi ma asaabahum اlqarx liladiina axsanuu minhum wataqow ajru cadiim ilaahay waxau ihi subxaanah aladiina istajaabuu lilaahi wاrasuul kuwii ajiibay ee u dhaga nuglaaday rabbi iyo rasuulkiisa min bacdi maa asaabahum اlqarx intii dhaawaca iyo dhibaatadu ay ku dhacday dabadeed waxa kala duwan yacni ruuxu hoggaansanka uu hoggaansamayo iyadoo rafaad iyo tacab badani ku soo dhacay hadday dhimasho tahay iyo hadday dhaawac tahay iyo hadday dhibaato kale tahay iyo isagoo iska ladan oo barwaaqo iyo badbaado iskaga jira dee labada jeerba hoggaansanka waa laga rabaa laakiin way kala culus tahay oo waxa sii culus inaad hoggaansanto adoo dhibaatadii weli waxa weeyaan iyo dhiiggii uu kaa dhibcayo aanu kaa angegin saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim maalintii uxud markii uu ku dhacay wixii ku dhacay hadday dhimasho tahay iyo hadday dhaawac tahayba ee ay madiine ku soo noqdeen iyadoo dhaawacoodii iyo dhiiggoodii weli aanu ka angegin ayaa markii loo sheegay abuu sufyaan iyo gaaladii uu hogaaminayay dib inay ugu soo laabanayaan si ay inta hadhay u dabargooyaan ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadii u dhawaaqay markaasaa wuxuu ugu yeedhay iyagoo shalay uun dhibaatadeedii weli aan ka soo kaban oo weli xanuunkeedii uu ka qoyan yahay ayuu yidhi u soo baxa jihaad may fadhiisan manay diidina waxay yidhaahdeen labeyka yaa rasuula allah ku ajiibnay rasuulkii allow ragga qaarkood iyadoo dhaawacoodii la garbogalaynayo oo weli aanay ka soo kaban ayaa haddana hore ay ka dhaqaaqeen oo khaswadii xamraa alasad ay u baxeen ee sideedda waxa weeyaan mayl madiine u jirtay ilaahay waa u naxariisto waa u nicmeeyey oo gaalaba iyagoon kulmin ayaa cadowgoodii alla u jebiyey abaal iyo fadli ayaanay la soo noqdeen wax dhibiina kuma dhicin laakiin shaahidku waxa uu yahay aynu uga golleenahay ama uga soconnaa iyadoo dhibaatadaasi ay ka qoyan tahay markii jihaad kale loogu yeedhay waxa weeyaan way hoggaansameen aladiina istajaabuu lilaahi wاrasuuli min bacdi maa asaabahum اlqarx kuwa rabbi iyo rasuulkiisaba yeelee u hoggaansamay intii dhaawaca iyo dhibaatadu ay ku dhacday kadib liladiina axsanuu minhum wataqow ajru cadiim kuwaa wanaagga sameeyey ilaahay ka cabsaday ee kuwaa ka mid ah waxay leeyihiin abaal weyn oo ilaahay agtiisa ku culus walaalayaal hadihi اlistijaaba waa ta ajarkaa iyo abaalkaa lagu goosanayo waa ta jannadaa iyo raalli ahaanshahaa rabbi lagu helayo alistijaabatu liamri illaahi warasuulih walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waashadda tahbiita waida laaataynaahum min ladunna ajra cadiima walahadaynaahum siraata mustaqiima allah waxa u ihi subxaanah walow annahum facaluu maa yuucaduuna bih hadday samayn lahaayeen waxaa lagu waaninayee la faray hadday samayn lahaayeen lakaana khayra lahum wa ashadda tahbiita sidaasaa u khayr badnaan lahayd sugidda la sugayana ugu adkaan badan lakaana khayra lahum sidaasaa u khayr badnaan lahayd wa ashadda tahbiita uguna adayg badan xagga sugidda lagu sugayo xaqa iyo hanuunka allah wuxuu yidhi waida laaataynaahum min ladunna ajran cadiima hadday sidaa yeeli lahaayeen oo ay waxaa la faray ay fali lahaayeen laaataynaahum min ladunna ajran cadiima waxaanu agtayada ka siin lahayn abaal weyn walahadaynaahum siraata mustaqiima waxaananu ku hanoonin lahayn waddada toosan ee xaqa ah ayaanu ku hagaajin lahayn walaalayaal haadihi alaaya ilaahay waxa uu ka tartiibiyo oo ka dhalanaya hoggaansanka ilain in waxa lagugu waaniyey aada samaysaa waa inaad amarka qaadato nahyigana aad ka tagto waana xaqiiqada hoggaansanka waxa marka laga tartiibiya oo ka dhalanaya ama midhaha laga goosanaya uu yahay hoggaansanka kow xusuulu lkhayriya khayr ma doonaysaa shar inaad ka nabad gasho ma jeceshahay hoggaansan waayo ilaahay baa yidhi lakaana khayran lahum hadday wixii la faray yeeli lahaayeen sidaasaa u khayr badnaan lahayd khayr oo dhammi wuxuu ku jiraa hoggaansanka sharoo dhammina wuxuu ku jiraa inaad ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka ka hor timaaddo wa ashadda tahbiita sugid ma u baahan tahay hanuunka iyo hidaayada lagugu sugo ilain athabaatu casiiz waa qaali waxa sugnaanshaha la yidhaahdo imisaa maanta sugan berrina waxa weeyaan ka siibanaya imisaa shalay habowsanaa oo halaag ku jiray maantana hanuunsan yacni waa la isweydaaranayaa damaanadaad haysataa ma jirto qalbigaaguna adiga gacanta kuuguma jiro ilaahay buu ugu jiraa oo siduu doono ka yeelaya markaa sugid markaad u baahan tahay waxa ka kow ah inaad hoggaansanaato si xaqa aad ugu sugnaato oo aanad marnaba uga siiban walaalayaal imaamu tirmidi sunantiisa wuxuu ku soo saaray xadiidu anas kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yukiru an yaquul yaa muqalib اlquluubi habit qalbi calaa diinik waxa uu nebigu fara badin jiruu in badan ku ducaysan jiray ilaaha quluubta badbedele ee gedgediye kolba dhinacuu doono u duwow qalbigayga diintaada ku sug oo ha ka leexin waxay saxaabadu ku yidhaahdeen rasuulka yaa rasuul allah aamanaa bika wa bimaa ji'ta bih fahal takhaafu calayna waanu ku rumaynay rasuulkii allow adiga iyo waxyigaad noola timidba ee macabsi baad ka qabtaa oo waad noo baqanaysaa qaal ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa waxa uu yihi saxaabadaydiyey quluubta addoommadu waxa ay ku dhex jiraan laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah qalbigaagu farahaaga kuma jiro ilaahay farihiisa ayuu ku dhex jiraa ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa waxa uu yihi quluubtu waxay ku dhex jirtaa laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doono ayuu u duwaa dhinacuu doono ayuu u leexinayaa marka maadaama qalbigaagu gacantaada aanu ku jirin ka gacantiisa uu ku jiro mar walba waa inaad weydiisata inaanu kaa leexin ee xaqa uu kugu sugo walaalayaal haddaba sugidda xaqa lagu sugnaanayo waxa lagu helayaa oo midha iyo samaro aad waxa weeyaan ku goosanaysaa sugitaanka marka aad ilaahay iyo rasuulkiisa u hoggaansanto lakaana khayra lahum waashadda tahbiita waida laaataynaahum min ladunna ajran cadiima waxaa kaloo midhaha laga goosanayo hoggaansanka ka mid ah in ilaahay abaal weyn uu ku siinayo walahadaynaahum siraata mustaqiima waxaa kaloo midhaha hoggaansanka ka mid ah ilaahay dariiqa toosan inuu kugu hagaajinayo ragcad wal oynu ilaahay ishortaagno waxaynu rabbi weydiisanaa ihdina siraata almustaqiim ilaahayow jidka toosan nagu hagaaji oo nagu hanooni hanuunka iyo hidaayadaas halka laga helayaa waa hoggaansanka ilaahayna fii suurati albaqara ayuu ku tilmaamo waxa uu yidhi rabbi subxaanah falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun waxaa la u yidhi tabaaraka wa tacaala dadku hay ajiibaan oo hay yeelaan amarkayga ha ha u hoggaansamaan oo hoggaansan ha la yimaadaan hanay rumeeyaan maxay markaa helayaan hadday hoggaansamaan oo rabbow ay ku rumeeyaan lacallahum yarshuduun ay likay yarshuduu si ay u hanoonaan oo hidaayada iyo xaqa ay ugu hagaagaan haddaba hidaayada aynu had iyo jeer rabbi aynu ka dalbanayno waxay ku jirtaa fi listijaabati liamri illaahi wa rasuulih walaalayaal haddaba waxaa ruux kastaoo mu'mina munaasab u ah si uu hidaayadaa u helo inuu hoggaansanaado waastaqfiru اllah alxamdu lilaahi waxdah wالصalaaةu wالsalaamu عalى man laa nabiya bacdah min hamaraati اlاstijaabaةi liamri اllahi warasuulih muraafaqaةu nabiyina muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam wasaa'ir الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaaء wالصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa waxaa ka mida midhaha hoggaansanka laga goosto inaad la muraafaqootood la saaxiibtood macooda noqoto nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyadiiyo rusushii rabbi u doortay iyo kuwii runbadanayaasha ahaa iyo ilaahay dartii kuwii u dagaalamee loo dilay iyo kuwii wanaagsanaa ee qowlkooda iyo camalkooda iyo caqiidadooduba ay hagaagtay kuwa lala rafiiqo oo macooda la noqdana kuwaasaa u wanaag batay walaalayaal waxa uu rabbi yidhi subxaanah waman yutic illaaha wاrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاlصidiiqiina wاshuhadaaءi wاlصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa dalika alfadlu min allah wakafaa biاllahi caliima allah wuxuu yidhi subxaanah waman yutic illaaha wاrasuul ruuxa allaah iyo rasuulkiisa adeeca daacadu waa hoggaansan inaad amarka alla qaadato nahyigiisana aad ka tagto inaad hadyigii iyo waddadii nebi moxamed aad qaaddo oo sunnadiisa aad ku sugan tahay waxa uu rabbi yidhi waman yutic illaaha wاrasuul ruuxa allaah iyo rasuulkiisa adeeca ee hoggaansan dhab ah oon soo laabasho lahayn la yimaada maxaa abaalkiisu yahay midhaha u goosanayaa waa maxay fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim kuwaasi kuwaa hoggaansanka la yimid ee alle iyo rasuulkiisaba adeecay maca aladiina ancama allaahu calayhim waxa ay macooda yihiin oo meel ay la joogaan oo meel lagala soo saarayaa qiyaamaha oo ay khayrkiiyo wanaagga daris iyo jaar kula yihiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u nicmeeyey kuwaasay macooda yihiin oo ay meel la joogaan oo kuwaa loo nicmeeye waa ayo min annabiyiin kuwaa loo nicmeeye oo nebiyadii alla u doortay ah waasidiiqiin kuwii runbadanayaasha ahaa ah asidiiq waa ka xeel dheer yahay saadiq waana almubaaliqu fi sidqi ka ku talax tegee ku xeel dheeraaday rumaynta waayo dadka rumayntoodu isku derajo maaha ee way kala sarraysaa waasidiiqiin waa ambiyada kuwii raacee rumeeye kuwa ugu fadliga badan ee mudnaanta koobaad leh waashuhadaa iyo kuwii ilaahay dartii intay u dagaalameen oo islaam iyo nina shahaadanayo laa ilaaha ila allaahu leh qori iyo seefumay qaadane gaal ilaahay iyo rasuulkiisaba beeniyey intay la jihaadeen haddana ilaahay dartii loo dilay waashuhadaa waasaalixiin iyo kuwa wanaagsan ee qowlkooda iyo ficilkooduba uu hagaagay kuwaas ayay macooda yihiin allah waxaa uhi waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa lala rafiiqo oo macooda la noqdana kuwaasaa u wanaag badan oo ugu khayr badan walaalayaal ilaahay waxau uhi dalika alfadlu min allaah deeqdaas iyo abaalkaa iyo barwaaqadaasi rabbay ka ahaatay xaggiisa oo ilaah baa ugu deeqay ee cid kale marti ugamay noqon wakafaa billaahi caliimaa ilaahay baana kuugu filan mid u cilmi badan oo addoommadiisa xogogaalu ah xaaladooda oo nin walba halkuu mutaystay iyo maqaamka uu leeyahay iyo derajada uu gelayo iyo siduu ahaa ilaahay ninna ugama xoogaalsana addoommadiisa isagaa u cilmi badan walaalayaal haadihi alaaya waxay inoo qeexday haddaad jeceshahay nebi moxamed maciise inaad noqoto hoggaansan haddaad jeceshahay dadka rabbi u doortay ee dadka ugu mudan maqaamkooda inaad gaadho hoggaansan oo istijaabo la kaalay liamri illaahi wa rasuulih laakiin maanta marka lagu yidhaahda aayaddu waa sidan haddii aad jeedjeedsanayso marka lagu yidhaha xadiidkii nebigu waa kan haddaad kolba dhinac u dhaqaaqayso hadday kugu culus tahay qaadashada amarka alleh iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee markaa ha ku hamiyin oo marnaba ha damcin inaad halkaa raggaadhi aad gaadho waayo hoggaansan baa lagu gaadhay walaalayaal sunanu tirmidi waxaa ku sugan xadiidu safwaan ibni casaal qaala jaa'a acraabiyu jahwariyu sawt nin reebaadiyo oo cod iyo qaylo dheer reebaadiyuhu inta badan dadka way ka qallafsan yihiin waanay ka adadeg yihiin waxau yidhi nin reebaadiyaa oo cod dheer ayaa yimid markaasuu yidhi yaa muxamed alrajulu yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihim waxau yidhi muxamedow ninku dad ayuu jeclaanayaa manuu soo gaadhin bal xaalkiisa iga waran qaala almaru maca man axabba waxau idhi ruuxu cidda uu jeclaado ayuu la macyahay kuwaasunbuu la meel yahay waxaa kaloo saxiixu lbukhaari ku sugan xadiidu anas ana rajula sa'la الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam can الsaacati faqaala mata saaca nin ayaa nebiga waxa weydiiyey saacadda qiyaame goormay dhacaysaa faqaala wamaa acdadta lahaa markaasuu yidhi oo maxaad u diyaarsatee kaa horeeya qaala maa acdadtu lahaa min kahiiri salaati walaa sawmin walaa sadaqa ilaa anii uxibu اllaha warasuulah qaala anta maca man axbabta waxau idhi soon iyo salaad iyo sadaqo badan uma diyaarsan yacnii inta waajibkee faralkee aan tukado intaa in ka badan iyo sunnayaal badan oon diyaarsaday ma jirto laakiin wuxuu yidhi ilaah iyo rasuulkiisaan jecelahay waxa uu nebigu ku yidhi anta maca man axbabta hadday kaa dhab tahay ciddaad jeclaatay ayaad la mac tahay anas oo xadiidka warinayaa waxa uu yidhi fma farixnaa bishayءi bacda اlإslaam faraxnaa bqowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anta maca man axbabta waxau ihi islaamka dabadii haddaanu saxaabadii nahay ugumaanaan farxin sidaanu ugu faraxnay oo kale hadalkuu nebigu yidhi anta maca man axbabta ciddaad jeclaatay ayaad macooda tahood meel la joogtaa ama aada la gelaysaa waxa anas markaa uu yidhi faana uxibu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama waabaa bakri wacumar waarjuu an akuuna macahum bixubii iyaahum wain lam acmal bimili acmaalihim waxau ihi haddaba haddaan anas ahay waxaan jecelahay nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam iyo abu bakar iyo cumar waxaanan rajaynayaa inaan macooda noqdo jacaylka aan jeclaaday sababteeda walow camalkoodii oo kalaba yaan samayne allahu akbar waxaynu inakuna maanta leenahay oo ay waajib tahay afkeenna iyo uurkeennuna inuu iswaafaqo waxaynu jecelnahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo abubakar iyo cumar waxaanaynu rajaynaynaa macooda inaynu noqonno walow camalkooda iyoynaan samayne ilaahay ou macooda naga yeel allahuma axshurnaa fii zumratihim walaalayaal xadiidkaas waxay saxaabadu ugu farxeen oo sababteedu ay tahay almaru maca man axabba ruuxu cidda uu jeclaado inuu meel la jooguu macooda yahay jacaylka aad jeclaanaysaana wuxuu keensanayaa oo markhaati iyo maragga u furaya dee dariiqoodii iyo hadyigoodii inaad qaado jacaylka runtii waa kaa waayo ruux hadduu cid jeclaado wuu ku daydaa waddadooda ayaanu qaadaa waxaa kaloo imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidu rabiica ibnu kacab alaslami qaala kuntu abiitu cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam faataytuhu biwuduu'ihi wa xaajatih waxau ihi nebiga ayaa aan gurigiisa ku beryi jiro oo aan la jiibsan jiray meel rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam ayaa aan meel la geli jiray markaasaa wakti wakhtiyada ka mid ah waxaan rasuulkii u keenay weysadiisii iyo waxa weeyaan baahi wixii uu u baahnaa ayaan u keenay faqaala sl markaasuu yihi rabiicow maanta waxi su-aalo qaala yaa rasuula allah as'aluka muraafaqataka fi ljanna wuxuu yihi rasuulkii allow jannada inaan kugula saaxiibaan doonayaa taasaan ku weydiisanayaa qaala awagayra dalik waxau yihi waxaa waxaan ahayn miyaad i weydiisan qaala huwa daak wuxuu yihi waa kaa maanta innaka waxaa laga yaabaa dheef adduunyo in la dooni lahaa laakiin saxaabada hamigooda iyo hiigsigoodu halkaasuu ahaa as'aluka muraafaqataka fi ljanna taasaa dalabkaygu u yahay oo aan kaa doonayaa qaala fa acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waxau idhi haddaba waxaad iigu soo kaalmaysaa sujuud badnaan sujuudda soo farabadi sujuudduna waa hoggaansan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u hoggaansamayso oo ruuxa in fara badan jidhkiisa halkii ugu sharafta badnayd dhulka ilaahay u dhigayaa dee ilaahay waa u hoggaansamay hoggaansanka ayaa muraafaqada nebi moxamed lagu helayaa sala allahu calayhi wasalam walaalayaal haddaba haddaynu jecelnahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maciisa inaynu noqonno haddii aynu doonayno jannada inaynu kula saaxiibno oo waxa weeyaan aynu ku aragno maciise aynu noqonno adduun haddaynu ku arki weynay waxa waajib inagu ah si aynu darajadaa u gaadhno inaynu maanta hogaansanaano oo aynu طaacada alleh iyo طaacada rasuulka aynu daa'imno rabbana aatina fi اdunya xasanة wfi اlآkhiraةi xasanة wqinaa cadaab الnar allahuma اnsur اlإslاam wاlmuslimiin وأdل الشhirka wاlmushrikiin وأhlik اlkafraة wاlmulxidiin أعdاءka أعdاء diinka ya rab العaalamiin اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله